gudoomiyaha degmada xodor iyo wasiirada wasaarado arrimo gudo iyo amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba si wada jare xaragan ku jarana aargada degmada xodor oo dhowaan la dhammaystira dhismooshe walibana yeeta aargadeen ka horeeytay ee la guurgeliy degmada dhismo aargudan waliba maamulkii hore degmada garab ku siiyey hay-adda fatax bakool oo ay hay-ad kheyriya iyo guud ahaanba bulshada degmada xodor ee xulunta gobolka bakool gudoomiyaha degmada xodore maxamed macalin axmed iyo wasiirada wasaarado amniga iyo arrimo guud ee koonfur galbeed ayaa si wada jareen ku hadleen haragjarowka aaragada iyo muhiimadii bulshada degmada anglata ha kordhiyowka aargadoon salaan kadib runtii eedaan ka faraxsagna ani astaan oo dhaka korda u deegankan degmada xodur indhase eedaan ka faraxsagna lankidhasayna mahnaqaan runtii lankanate la sheego fataax fatax bakool lanka leeraw lan hudi deegaankan walbaan ku qabdi una ogna ee hogaalangana iskoolaada dhasii walbadanaa ku hogaal ku hena marka aan kamaa naqaan ani deegaankiisaa ku jeeday mase deegaankiisa dhalade astaan usuga manaa ka taageera inuusa deegaan madan kusuubin maha naqaan run ahaantii
ini unna sulugna mase daafurnay aargadii landhasii degmada xudur oo astaan annagadaasa horumarka iyoonay dadaalka muuqda oo wadajirka iyoonay dadka reerbakool gaar ahaan degmada xudur farxad weynaana geliyaasa malaskahaaye aargadon inay hadda macno weyn soo kuyaaso ummadii astaan annagadaasa midnimada iyoonay dadaalka oonan isu xirnay reer xudur iyo degmadiio ka ilaalsadaayaanka odoonkuna ka jara la ogiye isku duubanaantiyo astaan annagadaasa waa ilaahay idin sheey waa mid magaalada laa ku galaayo waay inay calaamadan oo wadajirka oo midnimada eh inay ku muuqato wada muhiim ow iyada aan dhawaayana dadkay dadaalkoosu madaxbakool dadaalkiisu isu muujiyey iyo waxka bandhigii barnaamijka waan ka diyaaray iyo ragga ku shaqeeyayba iyadaan ka mahadnaqaana sida gudoomiyaha degmada ballanka aadana ka ilaaliyo astaamana oo haata waana inila suubi wal oo unu dhiirigeliyana waay danka faraxsana geeka aargaday inkureyti olan suubay magaalada xudur in xarag jarsha uqeyb qaadano unoon kuma hadnagaano dhanka walaalkahaye reer bokoolkahaye aargadan qarashkii laga dhisi bii oo fatax alcool foundation araa oo horeyna uuna ogno walaa usa degmadan qobaday deegaankan guutaan uusan qobaday walelana usuuna ma hasanta deegaankaa walan qabatay shaqo fayla oo ka deeshuma uuna soo baday sida madaxdii horeenka baaqday dadka reer bokool dad gacmo ishaysado wal isla qobsadaa waa laka ogay dad mararka qaar qabiile i wal hanuunka dadahay jarnee oo reer bokoolnimada kawiinta laka ogay wali dhiirigeliyaana intaas ley lasii adkeeyo nabadda lagu sii shaqeeyo walay kala dhiirigeliyaana meelo sida calaamo nagada korto oo magaalada bilaas quruxdaana in laku shaqeeyo maamulka iyo lan kasta oo reer bokoole ku qayb qaadada koro in ku qayb qaada wadankan wali laka dhisay wali ogtiina waaga dowladda militariga iska wax u qabso walka dhisi sidoo oo kaloo lan kasta haddii walaay markaas awoodu lay gobol wadanka dhannayn dhisme degmadan marka dad shacabku isku tasha ka nooli dhinig kasta oo bulshada ku noolo isku tashigaas la ka nooli walin rajeeyana isku tashiga in sii badinaan kii gudaa roogo iyo kii dibadaba roogo walaalnimada la baday lis xoojiyo eedaan mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi